بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam khaasatan waxaynu kusii dhex jirnay almabxath araabic mabxadkii afraad waynu kaga hadlaynay qodobkii koowaad waxaan kaga soo darsigii koowaad waxaan kaga soo hadalnay xaasidnimadiisii iyo imtinaacuhu can sujuudi ibliis inuu diiday inuu ilaahay amarkiisii qaato oo aadam u sujuudo darsigan labaad waxaan ka dhigaynaa ibliis cadaawatuhu cadaawatu ibliis cadaawadda uu ibliis u qabo duriyaddii nebi aadam marka cadaawatuhu wa duruqu idlaalihi iyo dariiqyada uu u soo marayo oo uu ku baadiyeynayo duriyata aadam uu ku dhaartay inuu baadiyayo waxaanu soo marnay aayadihii allah subxaana wa tacaala inoo caddeeyey markii la weydiiyo o la yidhi ibliis maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min diin anaa ka khayr badan buy markii lagu yidhi marka fakhruj minha fa inaka rajiim ka bax jannada qaala andirnii ilaa yowmi yubcathuun qaala fa inaka min almundariin ilaa yowmi alwaqti almacluum halkaa markii loo oggolaaday ibliis in uu noolaanayo ilaa iyo inta waxa weeye qiyaamuhu nafkhatul uulaa hore ay dhacayso oo uu yaqiinsaday markuu ballanti ilaahay uu helay ayuu cadaawaddiisii muujista oo adhara cadaawatahu amaama allah ilaahay hortii buu ka caddeeyey marka cadaawaddiisa iyo dariiqa uu isticmaalayo uu duriyadda nebi aadam uu ku dhuminayo waxa uu yidhi fa bicizatika la uqwiyannahum ajmaciin ballan waxaan ku qaadayaa buu yidhi inaan kulligood dhumiyaa sida ay u dhan yihiin inaasay u dhan yihiin inaan dhumiyo ayaan ballan ku qaadaya marka dhaartaa uu maray saasoo kalea nebiguna xadiis saxiixa ku fasiray uu xadiid imaamu axmed iyo abu yacla iyo werinayaan can abi saciid alkhudri ayaa waxau odhanayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam qaala ibliis ibliis baa wuxuu yidhi wa cizatika ilaahayo waxaan ku dhaartay sharaftaadee laa abraxu ka zuuli mayo uqwii cibaadaka inaan baadiyaynayo addoommadaada ay duriyata aadam inaan baadiyaynayo oo dariiqa xaqa ah ka leexinayo kama zuulayo maadaamat arwaaxuhum fii ajsaadihim maadaama ay ruuxdooda ku jirto jirkooda ee inta ay nool yihiin weeye macnaha qof walba intuu nool yahay ballan waxaan ku qaaday inaana daynin macnaa ilaa naftu ka dhacdo ma ka quusanayo oo ibliis hadduu qofku islaamo hadduu si kasta u wanaagsan yahay ma daynayo ilaa naftu ay ka dhacdo oo ama uu qofkaasi ku dhinto dariiq uu ka quusto oo markaa uu yidhahdo kana waa kaa fakaday ama uu gacanta ku dhigo ma ka zuulayo marka taasi waxay ku tusaysaa inaan lagu kadsoomin maantaan wanaagsanahay oo dariiq fiican ku toosnahay birri baa waxa weeye shaydaanku duufsan karaa cadow baa mar walba kuu diyaarehe dagaal baad ku jirtaa akhil muslim wayna ogaatid markaasaa allah waxa uu yidhi markuu saa u dhaartay ibliis uu yidhi inta ay nool yihiin waa baadiyeynayaa buu yidhi markaasuu ilaahayna waxa uu ilaahayna waa dhaartay fa qaala rabbu allah baa waxa uu yidhi wa cizatii wa jalaalii sharaftayda iyo cadamadaydaan ku dhaartaye laa azaalu ana ka zuulimayo akfiru lahum inaan u dembi dhaafayo mastakfiruuni inta ay dembi dhaaf i weydiisanayaan anna ballan waxaan ku qaaday adigu dembigaa rabtid geli duufso laakiin anna ballan waxaan ku qaaday mar alla markay toobad keenaan oo dembi dhaaf i weydiistaan inaan u dembi dhaafo ayaan anna ballan qaaday wey marka shallaytada iyo xasradana waynu arki doonnaa marka uu saasoo kale ka shallaayayo ibliis towbadda bilowaanigu ay toobad keenayaan xadiidka imaamu axmed baa warinaya abu yacla sheekh albani raximah llahu tacaala eh, xasan buu kaga dhigayaa fi saxiix iljaamic sagiir kun iyo lix boqol iyo konton marka wuxuu ku tusayaa aayaddaas oo kala waay fabicizatika la uqwiyanahum ajmaciin ayuu yidhi aayad kaluu kusii caddeeyey oo waxa uu yidhi ara'aytaka hada aladii karamta calaya lain akhartani ila yowmi alqiyaama laaxtanikanna duriyatahu ilaa qaliila waxa uu yidhi ka waran ilaahayow haddaad dib ii dhigtid ood i daysid inta qiyaamo laga gaarayo ballan waxaan ku qaaday durriyadda nebi aadam kan aad iga sharaftay durriyaddiisa inaan anna dacayga ku rito oo gebigoodaba kaxaysto intaan hoggaansado anigu aan kaxaysto saan raba ka yeelo in yar oo addoommadaada maahee ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommadaada yar oo aad u yar oo waxa weeye adiga cibaadada kuu gaar yeelaya ama adigu aad barax tirtay oo mukhlasiin ka dhigtay kuwaa maaha inta kale waan kaxaysanayaa buy allah waxa uu yidhi markaa fadhab faman tabicaka minhum ballantaanu allana qaaday fadhab faman tabicaka minhum faina jahannama jazaukum jazaan mawfuura allah waxau yidhi orod waxaa rabti samee anna ballan waxaan ka qaaday adiga iyo inta ku raacdaba inaan jahannama ku guuro واstfزز minhm bswtika وأجlb عlayhim bkhaylika وrajilika وshaariكhm fi اlamwaali واlأwlaadi وcidhm wma yacidhm الshayطaan ilaa guruura orod baa leeyahy fardahaaga adoo lugaynaya ama raggaagii lugaynayay weerara bilow-aadniga xoolaha la wadaaga caruurta la wadaaga duufso macnaha waa tahdiid waay maaha inay kuu bannaan tahay waa tahdiid waad ogaan doontaa cirib dambeedka iyo caaqiba xumada kugu dhacda orod adigu xerti samee waay adaa arki doona abaalkeede ayaa lagu yidhi halkaasuu ibliis marka dhaqaaqay oo ballan ku qaaday markaasuu ilahi wuxuu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim suldaanun wa kafaa birabbika wakiila aayad kale ilaa man itabacaka min alghaawiin maahe cid kale oo aad awood ku leedahay ma jirto sidoo kale fii suurati acraaf baynu ku soo marnay markuu lahaa fabima aqwaytanii la aqcudanna lahum siraadaka almustaqiim wakaa duruqdiisii hub ma wato oo ciidan kale kugu cayrsan mayo waa waswaas iyo tasyiin iyo waxa weeye inuu kuu qurxiyo waxa weeye shirkiga iyo bidcada iyo macaasida inuu kuu qurxiyo wa wax kale oo kuu qaban kara ma jirto naftu waxay jeceshahay buu kuu qurxinaya la aqcudanna lahum siraadaka almustaqiim waxaan u fariisanayaa waddadaada toosan si aana u raacin thumma la aatiyannahu min bayni aydiihim horey baan uga imaanaya wacan khalfihim gadaal baan uga imaanaya min bayni aydiihim wacan khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu aktarahum shaakiriin waxau yidhi cabdullahi ibni cabbaas saynu horey u soo marnay horey baan uga imaanayaa macnaheedu waxa weeye aakhira ma jirtaan odhanaya bacthi ma jiraan odhanaya shaki baan ka gelinayaa si aynan uba rumayn ninba aakhira inay jirtaba oo markaa u gaaloobaan waa wixii mushrikiinta ku dhacay waxa weye ma diideen masee u dhici kartaa in aakhira jirto ma jirto aakhiro mana la soo noolaynayo mana la soo celinayo waa yaga laha isagaa ka dhaadhiciyey gadaal baan uga imaanayaa ay adduunyadan jeclaysiinayaa raaxaystaan dhahayaa adduunkan inta aad ku nooshihiin wax idinka dambeeyaa ma jiraani ka raaxaysa adduunyada midigtaan uga imaanayaa xaqaan ka celinaya wax walba oo khayra baan culays uga dhigaya oo ka mancinaya bidixdaan uga imaanayaa xumaanta iyo macaasida iyo bidcada baan u qurxinayaa si ay waxa weeye u raacaan idan waa halaagayaa weeye wax aan u dhaafayo ma jirto wey walaa tajidu aktarahum shaakiriin wax kugu shugriya markaa ma helaysid oo waxa weye anaa duufsanaya wey allahu akbar taana nebigu xadiid buu ku fasiray oo waxa weeye sidoo kale imaamu axmed iyo warinayaan ayuu ku caddeeyo ku fasiray wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qacada ibliis qacada shaydaanu shaydaankii wuxuu u fariisanayaa qofkii dariiq kasta wuxuu u fariisanayaa dariiqii islaamnimada wuxuu leeyahay ma islaamaysaa oo mawaxa weye diintii aabbayaasha iyo waxa weeye dhaqankii aabbayaasha miyaa ka tegaysaa madiin cusub baa qaadanaysaa waa maxay waxa aad samaynaysid war hayse waxaagii ayuu odhanaya hadduu ku caasiyo oo islaamo haddana wuxuu u fadhiisanayaa dariiqii hijrada mahaajiraysaa beledkaagii oo aad jeclayd xoolahaagii guryahaagii ma ka tegaysaa ma gaajaad u bambaxaysaa waxa weeye faqri baad noqonaysaa war waxaaga la joog islaamnimadaada iska hayso laakiin iska daa hijradan waayo hadduu islaamnimadii qofku galay ka harimayo ee wuxuu isku dayayaa inuu darajadii wanaagsanayd ka hor istaago hadduu qofkii soo haajiro wuxuu haddana ka hor istaagayaa buu yidhi jihaadkii wuxuu odhanayaa ma jihaadaysaa waa lagu dilayaa waa dhimanaysaa xaaskaagii waa la dumaalayaa oo ninbaa guursanaya haddana xoolahaagii waa la dhaxlanaya waa la qaybsanaya carruurtaada agoon bay noqonayaan ayuu ugu sheekaynaya intaasoo dhan qofku hadduu ku caasiyey buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u ballanqaaday jannada inuu geliyo walow maata calaa firaashi hadduu doono firaashkiisaa ku dhintee jihaad bayo ku dhiman xadiidkaana imaamu axmed ayaa warinaya sheekh albani raximullah wuxuu ku sixinaya saxiix aljaamic sakiir kun iyo lix boqol iyo konton iyo labo idan marka halkaa waxaynu ka ogaanaynaa duruqa iyo waxa weeye asaaliibta uu isticmaalayo waa tasyiin waay waa uu kuu qurxinayaa wuxuu kuu qurxinayaa wax alla wixii ilaahay kaa fogeynaya waatan soomaalidu yidhahdaan ibliis baa qofka shaydaan baa duufsaday waa sax qofka shaydaan duufsaday hoggaan buu ku riti wuu wataa wuu kaxaystay waayo waxaa la yidhi washaarikum fi lamwaali walawlaad xoolihii la wadaag awlaaddii la wadaag see buu la wadaagaya horey baan aayadda ugu soo sharaxnay xoolihii hadduu dariiq xaaraana laga tabco shaydaan baa wax ku yeeshay awlaaddii haddaan bisinka loo qaban oo waxa weeye la tarbiyaynin shaydaan baa wax ku yeelan ku shaqaysanaya ha marka waxaasoo dhan baad arkaysaa may soomaalidu ka yidhahdaan kan bisinka looma qaban qofka dhibta badan waxaasoo dhan marka waxay ku tusaysaa inuu duruqa uu isticmaalayo ibliis iyo hubkiisu waa tasyiin inuu kuu qurxiyo adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda waayo axaadiid badan buu nebigu ku tilmaamay waxa weeye addunya xulwatun khadira adduunyadu waa cagaar waxa weeye aad iyo aad waxa weeye waa xulwa waa macaan khadira waxa weeye aad iyo aad u cagaaran oo waxa weeye naftu jeceshahay waxa macaan waxa weeye carabkaa jecel oo naftu way jeceshahay waxa cagaarkaana indhahaa jecel oo waxa weeye naftii iyo indhihii o dhan baa jeclaanaya idan marka hadduu marka qofkii waxaa ku dhaco oo waxaasoo dhan jeclaado waxa weeye shaydaan baa duufsanaya naf iyo shaydaan marka qofku inuu la dagaalamaa la rabaa marka halkaa waxaa inooga caddaatay dariiqa uu kuu isticmaalayaa waa intaa keliya weeye hub ma wato oo waxa weeye awood kale ma laha waa intaasu isticmaalaya aakhirka ugu dambeeya markii wax alla wixii naar la geli lahaa naar la galaan halkaasuu khudbo qabanaya allah subxaana wa tacaala baa inoo sheegay lamaa qudiya alamru waxau odhanayaa ibliis wa qaala shaydaanu lamaa qudiya alamru ayuu wuxuu odhanayaa markii la kala xugmo oo wixii janno geli lahaa janno galaan wixii naar geli lahaa naar galaan ayuu wuxuu odhanayaa ina allaha wacadakum wacda alxaq wa wacadtukum ilaahay yabooh buu idii ballanqaaday xaq ah ciddii rumaysa inuu janno geynayo ayuu ilaah idii yabooha anna been baan idii yaboohay oo inaan aakhira jirin waxba jirin naar jirin janna jirin baan idii yabooho idii sheegay fa akhlaftukum waa idinkaga baxay ballantii maanta ballantii waa idinku buriyey wax a inaga dhexeeyaa ma jiraan fa akhlaftukum markaasuu sheegay ciladiyo oo waxa uu yidhi markuu yidhi in allaha wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum faakhlaftukum fama kaana lii calaykum min sulطaanin ila an dacawtukum fastajabtum lii aniga waxa uu yidhi awood idinkuma kaxaysan qori idinkuma qaban idama khasbin madax idiima ahayn waa idii yeeree waa iraacdeen ha falaa taluumuunii waluumuu anfusakum maanta aniga hay eedayninee naftiinna eedeeya buu yidhi maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiin anigu maanta wax idiima qaban karo idinkuna waxba iima qaban kartaan ujeedaa halkaasuu marka ibliis ka baxay oo wuxuu yidhi maxaynu isku eedaynaynaa maanta naar baynu ku wada jirnaa kulligeen sidoo kale fii suurati khaafir markii gaaladii ducafada ahaa ay calaacaleen oo naarta ka dhex calaacaleen oo ay u calaacaleen kuwii madaxdooda ahaa oo ay yidhaahdeen idinka ayaanu idin raacnay oo dhibtaa noogu wacnaaye maanta ma naga deeqaysaan oo ma naga qaadaysaan nasiiba min annaar qayb naarta ka mida maanta ma naga fududaynaysaan oo idinkuma qaadanaysaan markaasay waxay yidhaahdeen innaa kullun fiiha ina allaha qad xakama bayna alcibaad kulligeen waa ku dhex jirnaa maxaynu marka qaban karnaa idinkuna waa dhunsanaydeen annaguna waa dhunsanay naar baana ku wada jirnaa idan marka qof walba oo muslima naftiisa waa inuu dib ugu noqdaa waa inuu eegaa cirib dambeedka iyo caaqibada meesha arrintu ku dhammaanayso marka qodobkaa waxaynu uga gudbaynaa oo aynu labadaa dersi ku sharaxnay awalan qodobka hore waxaynu kaga hadalnay ibliis inuu sujuuddii diiday wuxuu u diidayna waxay ahayd waxa weeye isla weynan iyo kibir kibirkuna waa maxay waa badaru lxaqi wa kamdu nnaas oo nebigaa ku fasiray calayhi salaatu wasalaam inuu kibirku yahay badaru lxaqi xaqa in la diido wa kamdu nnaas iyo dadka in la tanqiisiyo marka weligaa ha isla weynaanin akhilmuslim tawaaduc baa la rabaa oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha awxaa allah wuxuu ii waxyooda ilaya an tawaadacuu tawaaduca oo kibirka iska daaya waayo kibirka ilaahay baa iska leh qofkii kibir la yimaadana ilaahay naar buu geliyaa marka walciyaadu billaah aynu iska ilaalinno kibirka iyo isla weynanka duruqda ibliisna aan fahanno oo waxa weyaan iska ilaalina ibliis allah subxaanah wa tacaala baa yidhi ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa cadow buu idiin yahay ee cadow ka dhigta ilaahayna ha laga magan galo mar walba toobaddana aannu badinno dunuubteenna waa badan tahay mar walba aan toobad keenno si ilaahay inoogu dembi dhaafo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin